jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay ururka al-shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen hoteelka birla biij ee ku yaala xeebta liida ee magaalada muqdisho waxayna ka dhex dagaalamayeen muddo ku dhow siddeed saacadood iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba maxaa keenay in weerarada noocana ay ku soo noqnoqdaan caasimadda muqdisho sideese looga hortegi karaa su-aashan ayaan hordhigay korneel cabdulaahi cali macow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya ugu horeyntii waxa waaye magaalada muqdisho ciidanka bulusiya militara markii la keenay magaalada aad ayay ugu nasatay ciidankaas waa ciidan fisicaale oo maarata oo hubaysan oo maaragtay waxay ka adkaadeen nimanka la yidhaahdo maxaaha ciyaal weeradii iyo tuugadii iyo waxaasoo dhan way ka adkaadeen iyo gaadiid inuusan usoo gudbin qaraxyo wado magaalada muqdisho ciidankaasi waxa waaye wuu ku guulaystay waajibaadkiisina wuu gutay hase ahaatee ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maaragtay si qarsoodiya ay u shaqeeyaan weliba waxa waaye magaa meeshaan la yidhaha liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka ay isku dayaayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasuuqeen marka meeshaasoo kaleeto oo targetka oo la og yahay ay kusoo noqnoqdeen kusoo noqnoqdeen waxa waaye hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka gaar ahaan departmentiga intelligenceka u qaabilsan ama sirdoonka u qaabilsan oo qeybo badan ka kooban qeybahaas ay ka kooban yihiin waxa waaye la dagaalanka basaasiinta iyo iyo maxaa iyo baar ilaashaha iyo maxaan ku idhaahdaa kuwa stationaryga ciidankaasi ayaa waxaa la rabaa inay twenty four hours ay shaqeeyaan oo ay xogta ay ka aruuriyaan meelaha ay maaragtay ay caadaysteen shabaabka inay mar kasta ay weeraraan korneyl macow ayaa sheegay in dhowr jeer weeraro noocan oo kale ah lagu soo qaaday hoteelada ku yaala xeebta liido taasoo ay ahayd in wax laga barto si aanay mar dambe u soo noqon liido waxaa ilaa shan toddoba maqaayadood ama shan maqaayadood ayaa ku taalla intoodaba way weerareen marka waxa waaye shabaabkana waxaa u sahlay inay ay soo gudbiyaan arrintaasi waxa waaye markii ay ka quusteen inay gaadiid ay kusoo gudbiyaan waxa ay bilaabeen inay maaragtay si qarsoodiya amaba muxuu ahay dad ay kusoo raraan amaba ay soo geliyaan waxaa igu maqaalaa in ciidankaasi ay dagaa ciidankaasi waxay dagaalamayeen sideed saacadood ayay dagaalamayeen sideed saacadood rasaasta iyo bambooyinka iyo qaraaxyada ay isticmaalayeen waa wax loo soo qaaday oo la soo geliyay meesha ay muddo ay ka shaqaynayeen marka siday iyaga u shaqaysanayaan oo ay u dhuufoon yihiin oo ay maaragtay rabaan inay maaragtay yool baarkooda ay gaaraan ayaa waxaa la rabaa yoolbaarada noocaas oo kaleeta inay sirdoonka ay afar iyo labaatanka saac ay shaqeeyaan xog ururin iyo muxuaha iyo baar ilaashe surveillance inay maaragtay ay ku hayaan xarumaha noocaas oo kaleeta axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug ayaa muujiyey shaki ku aadan in la fududeeyey weerarkii jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoteelkan ku yaala xeebta liido aniga waxay ila tahay meelaha hadda culaysku uu ka jiro sababaha hadda sidaanoo kale wax usoo dhacayaan inaysan yacni arrintaani tahay weli in wixii hore u jiri jiray wax ka dambeeyaan oo owalba dee qaraxyadu iskama imaan jirina waa la fududayn jiray dadan laga filanayn oo mas-uuliyad leh ama muuqaal kale oo mas-uuliyadeed leh ciidan ayaa wax fududayn jiray oo iskama imaan jirin oo haddeer aniga haddaan inta baxo maanta aan aadi tego liido waqti dheeray ugu qaadanaysaa intaasoo kantarool iyo intaasoo su-aalood iyo intaasoo aydhikaar ayaan marayaa oo adag in markaa waxaan dareemayaa weli ay wax ka dambeeyaan dadkii la isticmaalayay oo hay-adaha dawladda ku dhex jiray oo wax fududay jiray sidaas awgeed aniga waxaan ku tala bixinayaa in layska xil saaro arrimahan oo kale markay dhacaan baaris xoog leh laga sameeyo oo dabagal la sameeyo oo markii kiis dhaco aan laga aamusin oo dadka waxyaabahan lugta kuleh aad baaris looga sameeyo si kiisaskaas aakhirka yacni loo ogaado un mar dambe aysan usoo laaban wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in ururka al-shabaab looga awood roonaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ka qayb qaataan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda wuxuuna xusay in loo baahan yahay in dadka muqdisho ay is-abaabulaan qaraxii ka dhacay muqdisho maalintii jimcaha ahayd su-aalo badan ayuu keenaa laleeyahay oo ah kow ma miyay soo laba kacaleyeen nimanka khwaariijta ma awoodoodii ayaa sii weynaatay aniga waxay la tahay awooddii military nimankaas khawaarijta ay lahaayeen aada ayaa loo wiiqay waayo waan ognahay dagaaladii hadda lala gala qiyaastii sanad ku dhawaad dad badanna waa laga laayay cid kusoo biirtay markaasna ma jirin kow talabaad awooddooda dhaqaalena waa la wiiqay oo laba sano ka hor dhaqaalihii ay heli jireen maanta maanta ma helaan oo dadkii kalsoonida way kala noqdeen marka waxaan ogaanaynaa un dadkan in sida keliyaho ma arkaysa looga adkaa kara inay tahay dadka deegaanka oo ma arkaysa isabaabulo iyagaa ma arkaysa dagaalka ee safka hore ka galaayo iyagaa xogta ma arkaysa keenayo aqoon-yahanada qaar ayaa ku talinaya in hay-adaha amnigu ay adeegsadaan eyda u tababaran la dagaalanka argagixisada sida uu ku waramayo brofesor sonkor jaamac geere oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga aniga waxaa ila habboon oo ila wanaagsan talana kusoo jeedin lahaa in hay-adaha amniga in aynu bilowno inaan adeegsano eyda u tababaran la dagaalanka qaraxyada hore ayaan uga hadlay horena mar waa tijaabanay eydu waxay leeyihiin awood aan biniaadamku lahayn biniaadamku wuxuu leeyahay awood ayaan eydu lahayn labadaas marka laysku dalo waxaa soo baxaya marka wax ka sarreeya heerka aynu hadeerta amniga ku dagaalanka argagixisada caalamka oo idinla waxaa la hubiyey oo la tijaabo fara badan kadib in eydu ay tahay waxa ugu habboon oo kaamila biniaadanka awooddiisa xadidan weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee aada u xasiloonayd magaalada muqdisho taasoo amnigeedana lagu wareejiyey ciidamada bolisiya militaro ee lagu soo tababaray dalka uganda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho